الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكذا يستحير عليه تعالى العجز وكذا سلا سوكله يستحير وحا مستحيل نقنهيا عليه على الله إلهي وحا مستحيل كان نقنهيا تعالى كرهيا العجز cajizid baa ilaahay mustaxiil ka noqonaysa can mumkinin mid suurtooba laga cajiza maa mumkinkaasuu ahaadaba wa iijaadu shay-in shay ahaysiintiisii ayaa ilaahay ka mustaxiila oo minal caalami makhluuqa ka mid a maca karaahatihi ilaahay kahashadiisa micigeedana uu ahaysiiyo liwujuudihi shaygaas jiritaankiisa uu kaanayo ay cadami iraadatihi ilaahay doonidiisa waayitaankeeda micigeedana kaa uu ahaysiiyo lahu shaygii uu doono la waayo tacaalaa korahay aw amase maca duhuuli ama iloobiddii micigeeda uu ahaysiiyo aw ilghaflati ama halmaamkii micigiisa uu ahaysiiyo kaas ayaa ilaahay mustaxiil ka ah wakadaa yastaxiilu calayhi tacaala aljahlu wakadaa sidaas oo kale yastaxiilu calayhi tacaala ilaahay waxaa mustaxiil ka noqonhaya aljahlu jaahilnibaa mustaxiil ka noqonaysa wamaa kiibaa mustaxiil ilaahay ka ahaanhaya fii macnaahu jahliga macnihiisa ahaaday bimacluumin mid la ogyahaana laga jaahil ahaado shay la ogaanahayo maa macluumkaasi u ahaada walmowtu dhimashaa ilaahay mustaxiil ka ah geeri wasamamu maqal la-aan baa ilaahay mustaxiil ka ah walcamaa arag la-aan walbakamu hadal la-aan baa ilaahay mustaxiil ka ah waa dadaadu sifaati tilmaamihii kuwii kasoo horjeeday sifaadkii almacnawiyati macnaha loo nisbeeyey waadixatun midii caddaanaysa weeye min haadihi midaan xaggeeda ayay ka caddaanaysaa oo waxay ka caddaanaysaa sifaadkan oo sifaatulmacaaniga la yidhaahdo adadaadeedii bay ka caddaanaysaa waxaan marka soo haynay waxyaalihii labaatanka ahaa oo la yidhi waxyaalaha ilaahay mustaxiil ka noqonahayay ka mid yihiin hadda kumana koobna sidaan hore usoo sheegnay oo ilaahay wax kastoo aan kamaal xaqiisa ku ahayn oo dhan ee nusqaana ayaa mustaxiil ka ah marka labaatankii tafsiil ahaanta in loo bartay ay waajibka ahayd ayuu sheegahaya sheikhu qaar ka mid a ayaan soo marnay wakadaa yastaxiilu calayhi tacaalaa wakadaa sidaas oo kale sida hadda kuwii horeo aan soo sheegnay oo kaleba la mid ah wakadaa sidaas oo kale yastaxiilu waxaa mustaxiil noqonahaya calayhi cala allahi tacaala ilaahay waxaan suurtagal aan ku noqonayn oo suurtagal ilaahay yacni xaqiisa aan ku ahayn alcajizu yastaxiilu calayhi ay calaa xaqihi tacaala ilaahay yacni xaqiisa daatadiisa ama xaqiiqadiisa waxa mustaxiil ka aho aan ku suurtoobayni alcajizu cajizid weeye can mumkinin wax suurtoobahaya laga cajizo maa mumkinkaas uu ahaado aya mumkinin kaana marka maadaasi waa maagii umuumka yacni maadii faa-ideynaysay weeye wax kasta oo yacni suurtagal ah ilaa ashyaadu waxay u kala baxaan waxyaalo la yidhaahdo waajibaad waajibaadku waa waxa yacni thaabitkaayee sugan oo marna aan la waayey sida ilaahay tilmaamihiisa iyo daatadiisa oo kale waxna waxaa la yidhaahdaa waxyaalo mustaxiil ah oo aan suurtagal ahayn sida ilaahay inuu shariig yeesho iyo waxyaalo kaloo badan oo mustaxiila ayaa jira macna waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha jaa-isaadka ama mumkinaadka laga cabiro waxyaalaha suurtagalka ah oo in la helo ama in la waayaa labaduba ay suurtagal tahay waxaasaa marka waxaa laga cabiraa waa jaa-is baa la yidhaahdaa waa wax labada dhinacba ka banaan oo ka furan oo cadamkiisa iyo wujuudkiisu labaduba ay suurtagal yihiin marka shay noocaasa ilaahay inuu ka cajizo ka tabar daraado cajziga macnaha waxaa looga jeedaa waa awoodid la-aan ilaahay inuu yacni awoodi waayo wax mumkin ah inuu sameeyo ama inuu waxa weysiiyo ilaahay mustaxiil bay ka tahay waa waxyaalaha marka mumkinaadka maxaa ka mid ah waa caalamka oo dhan waa sida cirka oo kale iyo dhulka oo kale iyo jannada iyo naarta iyo waxa samada iyo ardada gudaheeda ku sugan iyo carshiya kusi kursi iyo wax alla wixii ilaahay ka soo haro oo dhanba waa waxyaalaha xawaadista la yidhaahdo waxaas kulli waa mumkinaad ilaahay marka waxyaalaha noocaas oo kale ah inuu yacni ka cajizo oo ilaahay waxaas ama samayn waayo ama haddii uu sameeye laftigeeda gadaasheeda uu baabi'in kari waayo taas ilaahay mustaxiil bay ka tahay maxaa yeele hadde labada sifoo hadda la sheego oo qudrada iyo iraadadu waxyaalaha ay ku tacalluqahayaan oo markaa ta'siirka ay ku samaynhayaan wey marka maxaa la sheega waa shayga suurtagalka ah laakiin amaa wuxuu hadduusan suurtagal ahayn oo waxyaalaha aan suurtagalka ahayn oo ama waajibaadka ah sida ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisi hadda waxa weeye ilaahay awoodiisu kuwaa ku tacalluqi mayso sidoo kale waxyaalaha mustaxiilaadka ah oo waxaan suurtagal ahayn hadda awoodda ilaahay wax mustaxiil oo aan suurtagal ahayn ku tacalluqi mayso awoodda yacni waxa weeye waa sifo waa tilmaam macnaheedu uu yahay wixii isbedel ka suurtoobahaya isbedel ku samaynaysa marka waxyaalo badan baa mustaxiila hadda qur-aanka laftigiisa ilaahay shay mustaxiila uu kusoo qaadahay oo aan suurtagal ahayn markii hadda ilaahay uu ka hadlahaye qolooyinka gaalada jannada inaanay gelay wuxuu yidhi walaa yadkhuluuna aljannata xataa yarija aljamalu fii sami lkhiyaad ilaahay wuxuu yidhi jannada geli mahayaan buu yidhi ilaa ratigu uu ka galo cirbadda daloolkeeda marka ratiga weynankiisoo aada aragtay cirbadan daloolkeeda oo aada u yaraan badan suurtagal ma tahay inuu marka galo ka diso waa wax mustaxiila wey waxyaalaha noocaas oo kale ah ilaahay awoodiisu ku tacalluqi mayso oo taasoo kale hadda oran maysid ilaahay yacni ma awoodaa rati oo iska ratigiisi ah cirbadii oo daloolkeedu inteedii uu la egyaho aan laga bedelinin inuu dhex mariyo oo gudbiyo maxaa yeele hadde waxaasoo kale wax suurtagala maaha awoodda ilaahayna waxaan suurtagal ahayn kuma tacalluqdo ila qudradu waxay isbedel ku samaynaysaa waxay suurtagala ilaahay wuu awoodi karaa ratiga inta yareeyo asagoo isla ratigiisiia inuu ka dhiga cirbada daloolkeeda wax ka dusi kara ama cirbada daloolkeeda intuu ballaariyo sidaa ratiga yacni uga duso uga dusiyo oo kale marka mustaxiilka lagu sheegaya waxa weeye waa wax aan suurtagal ahayn laakiin suurtagalnimadaasi annaga caqligeena keliya lama socoto waxaa iska imaanhaya waxyaalaha anagu aan moodayna inaana awoodda ilaahay suurtagal ku ahayn laakiin suurtagal ah ee markaa dhacay oo badan ayaa jira oo xataa markii kutubaha laftigooda ay waxyaalaha qaarkood soo qaadaan qofka bini aadamka caqligiisa uu weynaysanahayo haddana yacni uu arkahayo wixii ama ogaanhayo oo dhacdooyinka in badan la ogaada qaarkood waxa weeye inay yihiin wax suurtagal ah marka suurtagalnimada laftigeeda ayaan haddana ahayn sida anaga u arkayno annaga waxaa laga yaabaa waxyaalo yacni aan mustaxiil ahayn inay annaga nala tahay inaanay suurtagal ahayn laakiin ilaahay agtiisii waxaasi suurtagalay ka yihiin waayahay marka hadda waxyaalaha noocaas oo kale hadda haddaan qeyb kamida soo qaadoo kale waxaa hadda kamid oo aada kutubaha ku arkayso ama axaadiid hadda mathalan xadiis bukhaariya nebigu wuxuu sheegahayaa nebigii la oran jiray nebi daawuud wuxuu leeyahay wuxuu akrin jiray qur-aan asagoo ka cabiray macnaa waa kitaabkiisi zabuur la oran jiray daabadiisu inta qof yidhaahdo muxuu aha kooraha saara markaasuu kitaabka daawuud la yidhaahdo ilaa boqol iyo konton suuradooda buu intii qofkii uusan arrintiiba kasoo jeesan buu dhamayn jiray oo kale hadda caqliga bini aadamka markaad fiirisa maxay u muuqanaysaa wax aan suurtagal ahayn oo kale soo la moodi mahayo waa wax dhacayoo xataa iska dhaaf nebigaasi dadkii saalixiinta ahaa awliyada ahay oo la yaqaanay oo xataa muslimiinta ahabay u dhacdo matala waxaa dhacaysa nin baa habeen inta qilo la istaago waxaa dhici kadha adoo akrinahaya suuradda yaasiin oo kale inuuba ama albaqr oo kale dhameeyo ama hadduu raba xataa qur-aankii oo dhan dhameeyo asoo xataa aan boobin oo wax boobsiyaba aan la arag marka waa waxyaalahaasoo kale marka waxaa la yidhaha waa bastu zamaan karaama ahaan bay xataa ambiyada mucjize ahaan bay ugu dhacdaayo awliyada laftigeeda waa u dhacdaayo waktigaas adiga cidhiiri kugu ah baa ayaga waxaa looga dhigahaya wakti ballaaran waana isla waktigii markaasaa wakti adigu aada in yar ku samayn kadha ayagu markaa waxay ku samaynhayaan in fara badan waa waxyaalaha xataa lagu xambaaray kamid tahay markii axaadiista qaarkood ay kusoo aroortay nebi maxamed oo maqribkii suuratul acraaf dadku tujiyey intay leegtaa waa arka isagoo waliba tartiibinhaya hadda waktiga maqribka waa la yaqaanaa sacuudiya meel waa hal saac buu leegyahay ma lagu akrin karaa marka acraaf oo marka la tartiibinhayo la tajwiidinhayo nebigu qur-aanka waabaafkaa marka waa wax jira weeyo dad badan oo saalixiina u dhacay ayaa waxaan garanayaa meelaan kitaabka akrin jiray xilli horeyna waktiga ahaydo baa wadaad maraan xadiidka laftigiisa maraynay buu ka sheekeeyo aan qisada soo qaadno waktubaha aad bay ugu qoran wuxuu yidhi waxaa jidhay nin qiyaasta markaa adugu lixdan kiliya u dhow buu ahaa nin wadaado wuxuu nin saalix oo habeenkii tahajudaan ayaan waxay meel gurigaan wada joogi jiray habeenkiibuu kacahaya qur-aankiibuu wuxuu yidhi la istaagahaya anigu wuxuu yidhi haddaan yaasiin oo kala akriyo intaan yaasiin akrinayo suura dheer dheer inta akriya asagoo weliba tartiib u akrinayo buu dhamaynaya ya marka hadda hawshaasoo kale haddaa caqligaaga u bandhigto maxay u ekaanaysaa waxaan suurtagal ahayn hadda haddaad baciidsanayso sancadii bini aadamka heerkaa maraysa dhowr kun oo kilomitr qof joogaa teleefonkula hadlaysa hebel hebel waa isla hadlaysa hadalkaasi goorbuu intaasoo kun oo kilomitr soo gudbi ma dareemaysaa ilmiliqsi u kaa maqnaa fiiri dadkii waxaan sameeyey waa iska sameeyeen laakiin siday wax u rakibahayeen baa waxaana kasoo baxeen hadda lafsigeedu waa wax aqliga aada uga fog hadalkaani intaa goormu soo gudbay waxaad leedahay waxbuu kaasoo maqnaa haba yaraatee lama arko oo kale marka waa waxyaalaha noocaas oo kalea marka arrimo badanoo waa jira waxyaalaha qaarkooda qofku mustaxiil moodi karo laakiin aan mustaxiil ahayn waaya wakadaa yastaxiilu calayhi tacaala alcajzu can munkirin maa ilaahay marka waxaa mustaxiil ka noqonaya wax suurtagal ah ilaahay inuu ka cajizaa mustaxiil ka noqonayso laakiin waxaan suurtagal ahayn la odhan maayo ilaahay baa ka cajizay maxaa wax markaysan suurtagal ahayn hadda awoodda sifada awoodda ilaahay uu leeyahay hawlaheedii baysan ka mid ahayn wa ila waxa weeye sifaadku wax walba shaqay leeyihiin ma meel bay ku aadan yihiin oo kale ko hadda mathalan ilaahay inkastoo tiisu ka bedelan tahay adiga hadda makhluuqa haddii hadda lagu yidhaahdo oo kale ninka hebel la yidhaahdo midabka iyo ma maqlo iyo qoryaha meelaha yaalla iyo marka midab inuu maqlu ka cajizay ma la ohan karaa waxa weye marka horeba maqalka hawshiisa kamid maa maqalku wuxuu maqlaa waa codkee maogtaa sawdku maqlaa laakiin lama ohan karo waxa weye hebel qori uu maqli waaye mathalan ama birta meeshaas taa la maqli maayo haddaysan hugmayn oo kale lama ohan karo waa ka cajiz sababta waxa weye maqalka hawshiisiba kamid ma ahama maqalku wax gaaruu leeyahay ma wax walba waxbay ku aadan yihin waayahay waiijaadu shayin min alcaalami maca karaahatihi liwujuudihi wa iijaadu shay-in shay ahaysiintiisi baa ilaahay mustaxiilkaa marka hadda warkan dambe ee hadda marka yani uu soo wado tan marka haddii la yidhi ilaahay waxaa mustaxiilkaa cajizi marka yacni sifadaani marka maxay did u tahay waxay did u tahay tilmaamtii ilaahay u waajibto oo ahaa qudrada ilaahay mathala awood inuu leeyahay maxaa kasoo horjeeda waxaa kasoo horjeeda cajizi cajiziga ilahay waa ka mustaxiil wa cajizi waa awood la-aan wey وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده أي عدم إرادته له تعالى أو مع الظهور أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع وإيجاد شيء ويستحيل عليه إلهي وحا مستحيل كأه وعن سروبين إلهي حق سأنك سروبين إيجاد شيء شيء هيسين تيسي شيء سمين تيسي ومن العالم مخلوق كمذا مع كراهته ilaahay kahashadiisa yacni micigeeda uu sameeyo liwujuudihi shaygaa jiridiisa uu kaanayo waa karaahadaa ilaahay la jirkeeda uu sameeyo ay cadami iraadati karaahadii busha ku fasir macnaha ay cadami iraadatihi ilaahay doonidiisa waayitaankeeda micigeeda uu sameeyo lahu shaygii uu doono waa ka tacaala korahay marka hadda lahudaa misqooyinka lahudu ma dhigaan horta mise ma dhigaan waa dhigayaan soo maa waayahay tacaalaadu marka hadda damiirka hore u laabanaysaay iraadatihidaasi oo isagu ilaahay u noqonayo marka maxaa mustaxiila baa layidhi marka tan marka waxay iyadu qaabilaysaa waa waxa yacni qaabilhaya iraadada ilaahay oo mathalan maxaa ilaahay u waajiba iraada marka iraado dadkeedu marka muxuu noqonhaya wuxuu noqonaya waa cadamul iraada ilaahay iraada in markuu wax samaynayo wixii inuu doono in la waayo oo mathalan isagoo waxa aan doonin ilaahay inay wax ka dhacaan sida makhluuqaadka annaga waxyaalaha aanan doonin baa laga yaabaa inay naga yimaadaan oo naga dhacaan oo kale sidaas maha ilahay tiisa marka karaahada markii hadda sheikhu uu soo qaaday ayuu fasiray marka waxaa la yidhaahdaa mutuunta waxaa lagu yaqaanaa inaanay wax fasirinin sharaxa iyo xaashiyada wax fasira marka wuxuu u fasiray karaahadan inaadan u qaadanin in looga jeeda kahashada macnaha wax oo la doonay laakiin aan raalli laga ahayn taa laga hadli maayo oo waxa weeye way dhacdaa mathalan ilaahay inuu sameeyo shay ilaahay uusan raalli ka ahayn laakiin iraadadiisu ay ku dhacday fale waxa weeye hadda gaalnimada ilaahay raalli kama ahayo dembiyada waakay ilaahay ku odhanaya walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay addoommadiisa inay gaaloobaan raalli kama ah wamaca daalika hadda dhumidiiyo wixii dhammaanay iraadada ilaahay bay ku dhacdo yahdii man yashaa wa yudilu man yashaau buu le qofkuu doona ilaahay wuu hanuuninaya qofkuu doonana waa dhuminaya marka karaahada inaadan macnaha u qaadan buu kuu sheegay karaahada meeshaan macnaha waxaa looga jeeda ilaaase karaahada loo isticmaalo wax masalan la diidan yahay laakiin diidadaa la diidahaya aanay ahayn diida go-an sida hadda marka la odhanayo xagga fiqi waxaasi waa karahay oo kale wax go-an marka tan macnaheeda loogama jeedo shay ilaahay uusan rabinin waa ka inuusan ilaahay samaynayn wax ilaahay uusan rabin oo raalli uusan ka ahayn ilaahay waa uu sameeyaya laakiin iraadada iyo raalli ahaanshuhu labay marka kale marka sidaa daraaddeed wuxuu kugu fasiray karaahada meeshan waxaa looga jeedaa adamu iraadadiisi macnaha shay oo makhluuqa ka mida ilaahay inuu sameeyo isagoo ilaahay shaygaa inuu sameeyo aan doonin mustaxiil bay ka tahay maxaa markaa waxay noqonaysaa yacni makhluuqaadka wax ka midihi inay dhacaan ayagoo ilaahay iraadadiisa ka baxsan ilaahay iraadadiisana koonkan wax kastuu ilaahay samaynahayo wuxuu ku samaynahayaa marka hore samayskooda inuu doono ila qur-aanka ilahay muxuu ku leeyahy inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay xaalkiisu waxa weeye idaa araada hadduu doono shay-an iijaada shayin shay inuu sameeyo haddii ilaahay uu doono waxa weye xaalkiisu an yaquula lahu kun fayakuun waxaa noqu ilahay odhanaya marka way noqonaya marka meesha waxaa la tusinayaa ilaahay sida makhluuqaadka oo kale ma annaga waa dhacaysaa mathalan mararka qaarkood inaan fal ku kacno annagoo falkaa aan badoonayn oo si kabca un nooga yimaado kale waa si aan ku talagal ahayn marka macnuhu waxa weeye ilaahay ku talagal la-aan wax kuma sameeyo waa ilaahay marka waxa uu samaynahay waa wax asagoo ku talagalay wey laakiin annaga waa dhici kadha hadda matala adoo meel muxuu ahaa iska soconahayaad qof ka duldhacdo kumaadan talageli waxbaad gaarsiiso oo kale fal baa kaa yimid laakiin falkaasi kuma imaan adiga iraadadaadi adoo aan doonayn aan ku talagelin buu kaa dhac ilahay sidaas oo kale maaha ilahay wuxuu uu samaynahayo waa wax asagu uu doonay wey wax kama dhacaan ilahay aw amase maca duhuuli aw ilgaflati aw amase maca duhuuli shay ilaahay inuu iijaadiyo iloobidii micigeedii waa kaala jirkeeda aw ilgaflati ama halmaamkii micigiisa hadda maxaa iloobidii halmaam marka waa isku macnay qaarkood leeyihiin kuwa lafdiga duhuulka iyo kaflada wax yar bay kala socosoocaan laakiin waxun kastay tahaba kala soocoodaasina wax sidaa usii weynan badan ma hoos waa ku dhigdhigahaya marka tan macnaheeda waxaa looga jeedaa ayada laftigeedu marka waxay soo gelaysaa meeshaan cadami iraadatihi bay soo gelaysaa oo iraado lawaaye ka mid taha laakiin waa waxyaalaha la yidhaahdo min cadfi lkhaasi cala alcaam marka in lasii bayaaniyo bacdama caqiida la jooga ayuu usoo qaada marka tan macnaheedu waxa weeye ilaahay inuu shay sameeyo asagoo yacni halmaamsan halmaam ahaan ilahay inay wax uga dhacaan annaga waxa wey anagoo halmaamsan baan wax samayn karnaa maogta cadaadeertaan adoo iska hordaa maanta ole dhaqdhaqaaq samaynaysaa oo kale iyo adoo qalbigaagu maqan yahaa laga yaaba inaa wax ku durdurisa iyo ama wax jabisa iyo ama wax ku falaado aadan laabtaaduna iska maqanto a wixii halmaamsanta sidaa ilaahay maaha ilaahay wixii asagu uu samaynhayo wax asagu uu doonay buu ilaahay sameeya si kale wax ugama dhacaan ilaahay waayahay aw bitacliili ilaahay yacni wuxuu mustaxiil ka yahay shay oo caalamka ka mida inuu iijaa marka sheikhu hadda wuxuu ka hadlay ahaysiintii weysiintiina marka lamid weeye oo meesha hadalkiisaa waxbaa yacni ka xadfan waa waa kan marka yacni sharaxa laftigiisu markaa yacni kule hadalka yacni xadaf baa ku jiro oo oo yacni tacbiirka waxa weeye asaalatan u sidaan sheikha ka cabir oo kalena sii haboonaan lahaydoo laakiin waa xadaf layska fahmayo dhanka iijaadka hadduu soo qaaday oo waxa weeye ilaahay waxaa mustaxiil ka ah iijaadu shayin min alcaalami aw icdaamuhu maca karaahati liwujuudi aw cadamihi ilaahay waxaa mustaxiil ka ah shay oo makhluuqa ka mid a inuu yacni ahaysiiyo oo sameeyo iyo inuu ilaahay weysiiyo oo waxaan jirin ka dhigo isagoo shaygaa jiritaankiisi aan doonayn ama waayidiisi aan doonayn waa marka labada dhinacba waa lamid oo waxa weeye dhanka iijaadka iyo dhanka icdaamka aw bitacliili aw bitabci aw amase bitacliili cilanimo ilaahay inuu shay ku iijaadiya ayaa mustaxiila marka tacliil maxaa la yidhaha waa ka mara kuu fasirhaya kule huwa an yanshaca can ishayi shay-un aakhar shayga inuu shay kale ka dhasho weeye min gayri an yakuuna lahu shaygii awalka ahaa uu u sugnaada la-aanteedi iraadatun doonid iyo wakhtiyaarun doorasha fiihi shayga kaleo aakharka aha uu u sugnaada bilaa tawaqufin ku istaagid la-aan inuu ka dhasho weeye calaa wujuudi shardin shardi helitaankiisi waintifaa'i maanicin mid diidahaya reebtoonaanshihiisa marka tanna waxaa lagu anfinahayaa dadka yacni caqiidadoodu ay lunsan tahay qaarkood oo sida hadda waxa weeye kuwa falaasifaa iyo kuwa noocaas oo kale aya ayaa waxyaalaha qaba oo ilaahay waxaa mustaxiil ka ah cilanimo inuu wax ku sameeyo cilanimo macnaheedu waxa weeye shay shay ka shay shay ka dhalanhayo wey oo shay baa shay wuxuu ku noqonhayaa cillo macnaha waxa weeye waa sabab shaygaasi uu ka dhalanhayo khiyaar la-aan uga dhalanhayo wataa matalan marka markuu ku xadeynahay muxuu yidhi waxa weeye shay baa waxaa ka dhalanhaya shay kale shayga hore markuu shaygaanu ka dhalanhayo ku dhalan mahayo iraado doonid iyo khiyaar uu leeyahay ku dhalan mahayo mana ku taagna wax ku xilan in la helo ama wax diidahaya in la waayana kuma taagna marka qolooyinkan hadda xagga cadaa'idda lunsano falaasifada qaarkood baa waxay qabaan tale waxay leeyihiin ilaahay cilanimo ayuu wax ku sameeyaa oo kale oo koonkan oo dhan waxay ka dhigahayaan wax uun ilaahay uun xaggiisa asagu bacdamaa uu jiray wax asagu uusan khiyaar u lahayn asaga ka dhashay oo kale sidaas oo kale maala waxay ku mithaaliyaan khiyaarkiisa uusan ku samay fartaadoo kale xilli hadda farta markii faraanti uu ku jiro farta markaad dhaqdhaqaajiso faraantiguna marka waa dhaqdhaqaaqahaya dhaqdhaqaaqaas marka faraantigu uu dhaqdhaqaaqahayo muxuu ka dhalanhayaa farta dhaqdhaqaaqeedi marka farta dhaqaaqeedi waa cilla cilla macnaheedu waa sabab weeye ko faraantiga dhaqdhaqaaqiisuna muxuu yahay waa macluul waa midkii sabab loo noqday marka waxay leeyihin markii farta faraanti uu ku jiro farta haddaad dhaqdhaqaajiso maxaa ka dhalanahaya waxaa ka dhalanhaya faraantigii inuu dhaqdhaqaaqa ka dhalanhaya marka waxay leeyihin fartan dhaqdhaqaaqeedi ilaahay asaga ayaa sameeyey laakiin faraantiga dhaqdhaqaaqiisii dhaqdhaqaaqa farta uu sameeyu ka dhashee wax isaga uu sameeye ma aha sida khiyaarkiisa kuma imaanin markaasi weliba inta gudbiyaan bay xataa hadday rabaan caalamkao dhan ka dhigahayaan oo qaarkood kuwa hadda intaa laftigeeda iska qabo meelo sokaana waa jira odhanaya caalamkao dhan ba sidaa ka dhigahaya ko marka markii shayga tacliilka marka la eego macnihiisu shay shay inuu cillo ku yahay macnaha waxa weye bitacliili cilanimo ilaahay wax ku manaa cilanimo macnaha sababnimo ilaahay inuu wax ku sameeyo sababnimo saasa tacliilka looga jeedaa waa ka mustaxiil shay inuu sameeyo macnaha shayga asagu toos uma samaynin laakiin sabab buu u noqday oo samayskiisi waxa weeye sababtiibuu asagu lahaa sababtaana waxaana ka dhashayn laakiin waxaan dhashay khiyaarkiisa kuma imaanin taa ilahay waa ka mustaxiil marka shaygan tacliilka marka la fasirahayo waxaa lagu sheegay shay shay ka dhalanhaya asagoo shayga hore shaygan dambe uusan khiyaar ku lahayn oo khiyaarkiisa uusan ku dhalan haddana markaa uu dhalanahayo shaygan shayga ka dhalanhaya shardi in la helo iyo wax diidahaya in la waayo midna aanu ku xilay hadda masalan markaa farta dhaqdhaqaajiso dhaqdhaqaaqan faraatigu waxa la leeyahay markaad farta dhaqdhaqaajiso waxa noocaasa haddii la helo baan faraantigu dhaqdhaqaaqahaya ama waxa noocaasa marka la waayo baan faraantigu dhaqdhaqaaqahaya ma aha maxaa yeelay waxa weeye marba haddii fartii dhaqdhaqaaqeedii la helo faraantiga waa dhaqdhaqaaqahay laakiin sida xaqiiqadaa waxa weeye saaba ha noqotee labaduba ilahay iraadadiisu way ku imaanahay labaduba ilahay iraadadiisa farta dhaqdhaqaaqeedi iyo faraantiga dhaqdhaqaaqiisi waa ilahay doonidiisa marka waa kaa ilaahay waxaa mustaxiil ka noqonahaya shay oo caalamka ka mida ilaahay inuu iijaadiyo aw bitacliili yacni waxa weeye sababnimo ilaahay inuu ku iijaadiyo shaygii inuu sabab u noqday waa aw amase bitabci inuu ku iijaadiyo macnaha baxaalle ilaahay inuu ku iijaadiyo waa shay ilaahay inuu sameeyo oo shaygaa wuxuu ku samaynhayaa shayga yacni baxaaligiisa ama samayskiis siduu u samaysan yahay wax ka dhalanhaya marka markii hadda tacliilka marka dabciga marka la fasirayo maxaa la yidhahda waxa weeye an yanshaa cani shayi shayga inuu ka dhasho weeye shay-un aakharu shay kale inuu ka dhasho weeye bidabcihi baxaaligiisa iyo wa xaqiiqatihi xaqiiqa ahaantiisa ayuu ka dhalanaya sida daatadiisa iyo samayskiisa uu yahay min gayri an yakuuna lahu iyadoo shaygii awalka aha uu usugnaado la-aanteedii iraadatun doonin iyo wakhtiyaarun doorasho fiihi shayga akhirka aha ugu sugnaado maca atawaqufi ayuu ka dhalanhayaa joogsi calaa wujuudi shardin shardi helitaankiisa yacni lagu joogsado waintifaa'i maanicin mid diidahaya reeb yacni shay diidahaya reebtoonaanshihiisi waa waa kow oo la waayo marka waxa ay yidhaahdaan qaarkood waxay leeyihiin ashyaada ilaahay qaar buu samaynhayaayo firqooyinkaa luban wuxuu ku samaynhayaa dabc macnaha shay buu ilaahay sameeyey shaygaas marka baxaaligiisa macnaha siduu u baxay ama shaygaas yacni uu u samaysan yahay ayaa wax kale ka dhalanhaya marka waxaa ka dhashay shaqo ilaahay kuma leh laakiin shaygan ayuu asagu marka hore sameeyey laakiin marka shayga dabci laga cabira marka isagu wuxuu ku taagan yahay shardi wax ku xiran in la helo wax diidahayana in la waayo taasoo kale waxay ku mithaaliyaan masalan dabka oo kale waxay leeyahy dabku marka uu wax gubahayo dabka ilaahay baa sameeyey awooddan uu wax ku gubahayana asagaa iska leh laakiin markii shay dabka inta la saara dabka uu gubahayo waxaan uu gubahayo uu u gudbahayo ilaahay shaqo kuma leh ee shaygaani waxaan wuxuu wuxuu ugu gudbahayaa baxaaliga marka horeba ilaahay shaygaani u sameeyey ayaa waxay tahay maada muxriqa waa wax wax gubahaya ayadaa marka gubidda samaynaysa oo kale saasay marka leeyihi marka waxay odhanahayaan shay hadduu gubto shaygaas ilaahay gubashada waxaa gubtay wuu sameeyey laakiin muxuu ku sameeyey wuxuu ku sameeyey wax baxaaligoodu inay wax gubaan yahay ayuu marka sameeyey waxaasay marka arrintaanu ka dhalatay oo kale laakiin midkaa la yidhaahdo baxaale ahaan buu wax ku samaynaya isaga marka kii hore wuxuu uga bedelan yahay oo cilada ahaa isagu shardina waa u baahan yahay wax la raba in la waayona waa u baahan yahay shardi in la helo la rabana waa u baahan yahay oo mathalan dabku marka uu waxgubahayo waxaa shardi ah oo markaa la doonaya mumaasa waa in la helaa wuxuu gubahaya waa inuu taabtaa dabku hadduu meeshaan iska yaallo shay markaa gubo uusan taaban haddee wuxuu gubahaya labaan ko marka maxaa shardiga markaa oo gubidda ay ku xiran tahay waxaan wax waxay gubaan waa inay meesha yaalleen shardiga labaad waxaa weeye intifaaul maanic macnaha waxaani shayga inay gubaan wax u diidahaya in la waayo oo waa maxay shaygu waa inuusan qoyanayn hadda maanta meesha hadday inta qorya yaalleen oo marka ay qoyan yihiin haddaad dab saarto dabkii ma gubahayo waa asaga ku dhex baktiyahaye maxaa yeele meeshii maxaa yaalla intifaaul maanic baa la waayo wax gubiddii kasoo horjeeda ayaa meeshii marka labadaas markii meesha maaniciina la waayo shardigiina la helo oo taabashada ahaa wuxuu markay gubidda sameeyaan waxa weeye marka ilaahay shaqo kuma leh laakiin wixii buu sameeyey waa baatil waa beentood haddaba nebi ibraahim kasoo qabo markii dabka lagu tuuray ilaahay muxuu yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim dabow nebi ibraahim waxaad ku noqotaan dabow iyo nabadgeli marka sidaa hadda kutubu markay ka hadlaan dabkii oo dabkiisi ah oo sidii u qaxmahaya oo iftiinkiisi iyo wixii wata baa markii nebi ibraahim lagu riday dabkii ma uusan saamayn wuxuu ka jara keliyaa la yidhaha xargihii nebi ibraahim ka soo kac nin taabiciinta kamid ee u dhacdo axaadiidta ku wada timid oo xilligii cumar xataa buu ahaa ninkaan nebiga waa soo gaaray laakiin nebiga lama uusan kulmin nin aada jaliil ah buu ahaayo nin nebinimo sheegtay oo soo baxay oo kuwii waktigii nebigu uu dhimanahay soo baxbaxay midkood oo intaa yidhi inaan rasuul ahay qir buu diiday oo wuxuu yidhi rasuul martiida been baad sheegaysa dab buu marka intuu shiduu dabkii ku dhex rid haba yaraatee ninkii dabkii ma taaban ka lagu dhex rido oo kale xataa sayid cumar markuu u yimid wuxuu yihi mahad waxaa iska leh buu yihi ilaahay nebi maxamed ummadiisa yeelay buu yihi oo ka dhex sameeyey qof lamida sidii nebi ibraahim oo kale waata marka taa maxay tusinaysaa oo kale fir waa dabkii oo dabkiisa qofkii lagu dhex riday dabkiina ma saamayn marka meeshaasaad maxaa garanaysaa gubiddan dabku uu wax gubahayahay waa wax ilaahay ayadoo sidaa dadka wax ku gubahaya ee haddii ilaahay dabka kaa manciyo adoo jirkaaga yacni saa u fuulahaya buusan ku gubay hadda ka hor nin sheekha wuxuu noo sheegay nin culamadii soomaaliyeed kamid a weliba waa dhexdaasa dhintay baan maalin wax yar u nimid buu yiri ninka noo sheegay nin sheikh oo la yaqaan buu ahaay weliba markaas ilaa lixdan jir iyo ka weyn wuxuu yidhi digir buu meesha noo kariyey buu yidhi oo markaasay digsi weyn bay digidii digirtii ku jidhay buu yidhi digirtii oo wuxuu yidhi dabkii baa laga soo dhigay iyadoo qaxmaysa markaasuu subag iyo waxbuu inta ku daruu gacantuu saa inta u geliyey buu saasuu ugu dhex hadde digsi dabka laga soo dhigay waa ujeednaa buu yidhi saasuu ugu dhex walaaqahayaa buu yidhi subag iyo wixiiyo wuxuu yidhi inta naloo soo gulaa nala hordhigay buu yidhi digirtii uu gacantiisa la galay buu yidhi markii naloo keenay cunitaankeeda cabaar dhan baan sugaynay gacantiisa aadi buu yidhi hawmaanay taaban ko waxyaalaha xataa ay qabaan oo baxaligan ku sheega waxaa kamid a waxay yidhaahdaa birtu markay wax jarayso birta wax jaraysa ilaahay baa sameeyey afkeeda isagaa sameeyey laakiin markaa meesha ku kilkilaysa waxaan ay goysay baxaligeedu bay ku goyso oo kale waana beenoo hadda nebi ibraahim baa markuu wilkiisa gawracahayay intuu dhulka dhigay waa tii ilaahay watan lahu ljamiin birtii saas markii yani uu u saaray waa tii uu ku kari waayey oo markaa jibriil oo muxuu ahaa kafshigii wadaa meesha uu keenay waxyaalaha baadirkaada ka mid wakadaa yastaxiilu calayhi tacaala aljahlu wakadaa sidaas oo kale yastaxiilu waxaa mustaxiil noqonahaya calayhi cala allahi tacaala ilaahay korkiisa waxaa mustaxiil ka noqonahaya aljahlu jaahilibaa ilaahay mustaxiil ka noqonaysa ilaahay inuusan wax ogeyn jahliga marka labadiisa qayboodba ilaahay mustaxiil buu ka yahay oo jahliga waxaa loo qaada loo kala qaada jahli murakab ah iyo jahli basiid ah jahli murakaba macnihiisu waxa weeye ictiqaadu shay calaa khilaafi maa huwa calayhi wey shayga inaad u haysato sida uu yahay si aan ahayn jahli murakab baa layidhaha macnaha shaygu siduu yahay si aan ahayn baa utaqaanaa marka waxaa isku haysataa wixii inaad og tahay waa sida hadda markaad fahmayso qof khalad wax u fahamsan oo kale oo inuu wuxuu og yahay jahli murakab baa layidhaha jahlina jahli basidaa layidhaha waxaa weye wixii aadanba ogeynba sidiisaba xaaladiis waxaad ka ogtahay lama labadaba ilaahay marka waa ka mustaxiil oo iyo wamaa kiibaa mustaxiil ka noqonaya fii macnaahu jaahilnimadaas macnaheeda wixii ahaaday wixii jahliga macnihiisa ahaaday waxaa jahliga macnihiisa ahaaday waa sida hadda dhanniga malaha oo kale iyo shakiga oo kale iyo wahmiga oo kale iyo ilahay waa ka mustaxiil dhanni waa malo ilahay waxaa ma maleeyo mala waxaa weeye arrin aad ku taradudayso oo laba dhinac si kasta noqon kadha dhinac markuu kuu rajaxan yahaa male la yidhaahda hawshaas inay sidaa tahaan umalaynaya marka markaad leedahay sidaasaan umalaynhaya sidaad malaynaysa bedelkeedina agtaada suurtagal bay ka tahay lakin tanaa kuu rajaxan dhanni baa la yidhaahdaa shakina waxaa la yidhaahdaa shayga labadiisa docood marka ay ku siman yihiin waxbaa ka shakisanta waxaana inay sidaa ahaayeen iyo inay sidaa ahaayeen shaki baa lagu qada wahmi waa moodin saasaan moodahaya waxa weeye isagu waa sii liitay waxa weye moodku waa shayga markaa ka shakisan tahay darafka liita oo kale iyo ayaa wahmi la yidhaahdaa oo kale waa labada daraf arrin baa siya si u haysataa markaas waxaa le saas inay tahaan u malaynaya sida kalaana agtaada ku xoog badan marka midda liidataa wahmi ayada laga cabiraay waxaasoo dhan marka waa jahligay ku macno yihiin ilahi waa ka mustaxiil marka wasfigaas hadda la yidhaahdo jahligay waxa ku macnaahay muxuu marka kasoo horjeedaa oo did u yahay wuxuu did u yahay cilmigii sifadii cilmiga loohan jiray walmawtu wasamamu walmawtu yacni dhimashaa ilaahay ka mustaxiila geeri baa ilaahay ka mustaxiila wasamamu maqal yani maqal la-aan baa ilahay walmawtu dhimasho geeri iyadana maxay did utahoo kasoo horjeedaa wasfigii xayaatada ilahay maxaa uwaajiba inuu nool yahay de ilahay haduusan noolayn makhluuqan miyaa samaysni lahaa oo kale marka maxaa mustaxiilka ah ilahay geeri ilahay weligii dhiman maayo wasamamu xataa waa kan ilahay uusan xataa qur-aanka markii hadda uu ka warramayo bal geeri iska dhaaf laa taakuduhu sinatun walaa nawmun buu ilaahay aayatulkursigii ilaahay ma qabanayso gamaanyo iyo hurdo ulmo ilaahay mana seexdo mana gamaanyoodo oo sida qofka markii hadda xoogaa hurdada soo wado oo kale nabi muusa ilaahay mar weydiiyaa layii kolba sida futuuha qaarkooda ilaahu ma seexataa iyo saas oo kale ayleedahay marka waaa waxaa loo dhiibaa layidhi laba dhalo oo wax ku jiraan markaas waxaa l labadaa dhalo qabaa layii labadii dhalo marka saa u qabtay markuu hurdoodu isku dhuftay markaasaa labadii dhalo baabahay isku isku dhaceena wixii marka ilaah wuxuu ku yidhi haddii ilaah seexan lahaa caalamkaan o dhan waxba kama jiro hadda balu fiirso caalamkaan oo dhan hawo dhaxu ka samaysay hadda anagu cirkaan iyo dhulkaan iska fiirsanayno xataa kuwaan gaalada markay meelaha gudubnaya waa arkaan waxaan inay hawo dhaxaba taagan yihiin oo kale ilaa hadda toddoba sano hoos haddii lasoo gaado waxaa loo baxaya eber kor haddii la aadana eber baa yaa ku haya marka meeshaan qur-aanka ilahay muxuu ku leeyay ina allaha yumsiku samaawaati ina allaha yumsiku samaa an taqaa cala lard ilaahay cirka asagaa ka haya dhulka inuu kusoo dhaco aflaagtan marka wareegeysa oo qoraxa leh oo dayaxa leh oo sama leh yaa kala haya maalin keliya isfuri lahaayeenoo dekan dekan noqon lahaaya aayad kalena waa tu ilaahay lahaa ina allaha yumsiku samaawaati walard marka waa ti ilaahay u lahaa an tazuula cirka dhulka ilaahay wuxuu ka haya inay wareegaan marka cid hayn lahaydna ma jidho ilaahay hadday marka wareegaan oo kaleo meeshii marka waa kaas waxa weeye ilaahay sidaas weeye oo mustaxiil bay ka tahay wasamamu walcamaa wasamamu maqal la-aan baa ilaahay mustaxiil ka ah waa ka muuse ilahay waxba maqlay ila sababta waa haduusa ilaahay maqlay waxba hadda danta iyo caalamkaani wax walba waxay u baahan yihiin lama socdeen waa ka jahli baa meesha imaan laha ilahay waxba maqlay ilaahu baan leena waa barya walcamaa marka ayaduna maxay kasoo horjeedaa sam haddii marka la yidhi samcigii samcigii ilaahay waajibo maqalka maxaa kasoo horjeeda oo markaa mustaxiil ah waxaa weeye waa samam waayah walcamaa ilaahay waxaa mustaxiilkaa arag la-aan sifa maxaa ilaahay uwaajiba la yidhaahdo basar waa araggii wey maxaa mustaxiilka ah camihii arag la-aan wa walbakam hadal la-aan baa ilaahay mustaxiilka ah ilaahay maxaa uwaajiba kalaam marka waxaa weeye ilahay inuusa hadlayn mustaxiil bay kata marka hadda wuxuu soo sheegay sifaadkii macaanida la oran jiray mustaxiilaadkoodii iyo kuwii kaleo ka horreeyey وأبطاد الصفات المعنوية واضحة من هذه وأبطاد الصفات تلمامه كوي كسور جيدة صفاتك المعنوية أي معناها لو نسبية واضحة مدي عدانة يسوية من هذه مدان ومحي كسو عدانة يسا من أبطاد الصفات المعاني صفاتك أو يعني من أبطاد صفات المعاني صفاتك أو صفات المعاني اللي يرى هذا كوي كسور جيدة كعدانة يسا marka hadda haddii lagu soo sheegay sifaadkii toddobada ahaa oo sifaatul macaani la oran jira dadkooda haddii lagu soo sheegay ilawaati ayagu marka hore ahaa yani qudradii iyo iraadadii iyo samcigii iyo basarkii iyo kuwa noocaas ah xayaatadii iyo dadkooda markii lagu soo sheegay kuwii marka sifaatka macaanida la oran jiray kuwa ka dhalanhayo laazimahaya waataan soo marnay oo mathalan qaadirnimadii iyo muridnimadii iyo mutakallimnimadii iyo yani xayinimadii ilaahay u nool haakada kuwaas marka ayaguna bidkoodii kuwaanaad ka fahmaysaa marka maxaa yeeley hadda waxaad uga fahmaysaa hadda markii lagu soo sheegay oo kale oo hadda aan ka hadlaynay ilaahay maxaa mustaxiil ka ah baa leh cajzi cajzi marka muxuu did u yahay qudradiibuu did u yahay awal ilaahay maxaa u waajibay oo sifaatkii macnawigu waa qaadirnimo qaadirnimo didkeedina muxuu noqonahaya caajisnimuu noqonaya yadaa ka qaadanaysaa oo kale kulli marka sidaasoo kale marka kuwa tii kaloo laftigeedu waxa weeye yacni cadamul iraadada ahay oo ilaahay inuu iraado leeyahay maxaa didkeedii ah didkeedi waxaa cadamul iraada ko iraado in la waayo ilaahay marka haddii la yidhi waa muriid didkiisu marka muxuu noqonaya ilaahay inuu kaarih noqdo oo kale macnaha waxa weye cadamul iraadada ti kale hada laga cabiraya kaarih macnaha waxa weeye mid aan wax doonayn wixii asagoo aan doonayn inuu sameeyo oo kale marka waa mustaxiil bay ka tahay wixii ka dambeeyay sidaas oo kale oo waxa weye sifaatkii macaanidaha markii la eego ilaahay maxaa mustaxiil ka ah jahli muxuu qaabilahayay cilmigiibuu qaabilahayay tii marka macnawiyaha middaa laga qaato ilaahay yani inuu caalim yahay didkeedu marka muxuu noqonaya inuu jaahil yahay buu noqonaya meelahan kalena sidaasoo kale uguwa oo waxa weeye mawdkii muxuu did u ahaa xayaatadii buu did u ahaa maxaa marka yani sifadii oo oo laga qaatay xayaatada ilahay inuu xayi yahay midkii nool didkeedi marka muxuu noqonaya inuu mayid yahay saasoo kale noqonaysa meeshii mathalan yani samamka oo kale iyo iyaduna sidaasoo kale samcigii dadkiisu muxuu noqda saman buu noqda oo kale samci dadkiisuna marka muxuu noqonaya asab ilahay midaan wax maqlay inuu noqdo oo kale camihii waa sidaas oo kale oo waxa weeye camihii yuu did u ahaa basarkiibuu did u ahaa marka sifadii la oran jiray macnawiyada oo ayada laga qaato basiirka ahay muxuu marka noqonahayaa didkeedii wuxuu noqonahayaa in mathalan acma ilahay maxaa ka mustaxiila inuu midin lala u yahay bakamkii waxa weeye muxuu qaabilsanaa kalaamkii marka sifadii laga qaato mutakallimnimo la ahayd maxaa meeshaa marka ka dhalanaya ilaahay afkam inuu macnaha yahay waxaa weeye midaan hadlayn oo kale waa mustaxiil marka sida looga qaadanaya waa kaa wey وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه وأما الجائز متك بنان في حقه تعالى إلى حق سمتك كبناء على حقيقته تعالى إلى حقيقة سمتك كبنان فعل كل ممكن متسرتو بها يدمان تيفلتان كيسويه aw amase tarkuhu ama ka tegidiisi weeye ilaahay xaqiisa midka ku banaan wa ama aljaa-izu midka banaan fii xaq tacaala calaa xaqiiqatihi tacaala ilaahay xaqiiqadiisa ama daatadiisa midka ku banaan ficlu kulli mumkinin wax suurtagala dhammaantiisa samayntoodii weeye aw amase tarkuhu ama ka tegidiisi iska dayntiisi weeye waxyaalaha mumkinaadkaa waxaway hadda annaga ilaahay inuu na uumo marka hore suurtagal bay ahayd waaka waana sameeyey hadduu rabana waa si kaaya dayn kara waa ka sidaba hadeer waxa weeye anagii inaan noolaano waa mumkin inaan dhibanno waa mumkin labada waa kan hada ilaahay sameeye aan arkayno marka waxyaalaha mumkinaadka ah oo dhan inuu sidaa yeelaa ilaahay xaqiisa marka way ku banaan tahay waa yahay marka hadda mathalan waxyaalo badan oo ilaahay laga sheegahaya qaarkood qaar badan waxa weeye qofka caqligiisa way u dhow yihiin oo uu fahmi karaa xayaana waxaa laga yaabaa qalbigaagu inaad tiraahdo se sidii wax mustaxiil oo kale aad u aragtay ilahay ma nagu tilmaamayo haddaba intaa waxaa yeelahaya hadee culummadu waxay fiirinayaan bacdamaa diintii ay ku timid wax ilaahay lamida inuusan jirinin bal hadda ufiirso laysa ka midlihi shay walam yakun lahu kufuwan axad marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jiray markii hadda nebiga xadiid tirmidi iyo imaamu axmed iyo xaakim iyo rag badan baa wariyay xadiidkaa ayaa qolooyin gaalaha nebiga waxay ku yidhaahdeen unsub lanaa rabbaka bay yidhah rabbigaa noo aftiri bay yidhah bal noo sheeg sifaadkiisa waayaadka qaarkood sif lanaa rabbaka baa lagu wariya noo tilmaamo qul walaha soo degay sida ilahay lagu tilmaamo fiirso qul huwa allahu axadu allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuan axad ilaahay waa midkii keligiisa ilaahay waa midkii xawaajita loola qasto xataa samadka waa lagu fasila waa midaan calool lahayn ilaahay wax ma cuna ilaahay lam yalid walam yuulad ilaahay wax ma dhalin lamana dhalin walam yakun lahu kufuan axad wax u beegtadaa ma jirin nabigu maruu fasiraya bal hadda u fiirso khaladaadka dad badan ay galaan waxaa kamid ah dadka ilaahay markay balahay waxay uga dhaadhicinayaan ilaahay laba gacmood buu leeyahay indhuu leeyahay luguu leeyahay carshibuu ku fadhiyaa kursibaa luguhu u saaran yihiin cidkuu kasoo degahayaa bini aadam muuqaalkiibuu le waxaas hadda qabaa nimanka aad arkayso markuu ilaahay sidaa yahay makhluuqaadka muxuu uga bedelan yahay ya axad anaga noo eg anaga ma nasabayn karaa annagu xataa masalkii haddaba fiiri bini aadamku bini aadam sanca kasta hadduu gaaray bini aadamka lama samayn karaa waa maya ilaahay marka koonkaada o dhan u markuu annaga noo ekaada si anaga noo sameeye oo kale annago isma samayn kara laftigeena haddeen iskaba dhaaf bini aadamka hadda muxuu ka cajiy marka hadda ilaahay xadiisulqudsi uu ku lahaa waman adlamu minman dahaba yakhluqu ka khalqi yaa ka dulmi badan qofkii isku dayay waxaa anigu umoo kale inuu sameeyo qofka doona inu wax masawiroo kale oo wax intaa wax dhoobdhoobo maaragtay markaasuu muxuu ilaahay ku daray falyakluquu daratan aw shacay waxa kale iska dha xabad masagaha uume garbaha uume bal hada ducfiga bini aadamka waxaas hadda maanta shanca la gaaray waxaan adduunyada muxuu ahaa ka baxayo ama masagaayo ama geley oho ama sareen oho ama wax walbao kale ah warshad inta wax isku faafrikaysa soo saarta midho noocaas oo kaleo midabkay rabaan ha lahaadeen ama dhadhankoo kale oo adduunyada inta u baxsato inta la beero soo baxa ilalaana ma jiraan amaya awoodoodu markay cirkaa ugaa waxay gaarta waxa la yidhaha bacrimin wax hore hore u jira inay inta daawo ku daraan oo ay ballaariyaan oo wax kale waa samayn kari waayeen wax iyagu sameeya wixii ma waxa ilaahay sameeye wey somaali gar saasay ilaahay makhluuqa ugu suureen waxaan hadda gacmaha iyo isu soo ururinaya ma jidha hal xadiid ama hal aayad oo tilmaamaha noocaasa ilaahay inta meel kusoo ururiya ilaahay dadka lagu barhaya ma jirto bal hadda u fiirso suuraddii qur-aanka ugu fadliga badnay oo qulwallo ahayd iyo aayadii aayaadka ugu fadliga badnay oo aayatulkursiga ahayd ilaahay tilmaamtay ka bixinayaan bal eeg ma ku aragtaa iyagoo luga iyo gacmo iyo sheegahaya iyo waxa waxaan ay soo ururiyeen waxay ahaayeen wax munaasab macaani kale kusoo baxay bay ahaayeen markaasay inta soo qaadeen hadda bal nabiga markii la weydiiyey oo le ilaahay noo tilmaamo aayaddaanaa timid marka aayaddan ma uga jeedaan iyadoo ilaahay ku tilmaamaysa usi makhluuq nabigu markuu lam yarid walam yul xadiidka kufasirahay wuxuu yidhi macnaha ilaahay wuxuu yidhi lama dhalin buu yidhi maxaa yeele wixii la dhalaa waa dhimanahayaan wixii dhintana waa la dhexlahaya marka ilaahay lama dhalin waxa la dhala waa dhimanahay ko waxna ilaahay ma dhalin sababtaa wixii dhimanahayaa la dhexalaa waxaasaa marka u baahan inay wax dhalaan oo kale sababtaa markay waayeen jinsigooda inuu baaqi noqdo ayay markaa waxay raadinahayaan si ay usii jiraan bedelkoodii oo kale ha ha koobigoodi inuu adduunyada sii jiro wiilkii u dhalay gabadhu dhalay waxay ay sii dhaleen oo dhan markuu fasirhay bal ufiirsa aayad walam yakun lahu kufuan axad xadiidkaas xataa waa xadiid saxiix ah kuwadan damba qaarkood xataa inuu saxiixa waa qabaan xaakimku waa saxiixiyeen nabigu markuu aayaddaa fasirhay muxuu yihi lam yakun lahu shabiihun walaa cadlun walaysa ka midlihi shay ilaahay ma laha wax u eg shabiih waxa wax dhinacyada qaarkood uga eg iyo wax lamid ah oo dhinac walba uga eg ma laha walaysa ka midlihi shay wax lamidana ilaahay ma jira marka haddii adilada noocaasa soo arooreen oo ilaahay wax lamida inaanay jirin sidaasay marka culummadu markay ka hadlahayaan wax kasta oo mushaabaha makhluuq oo dhan ba ilaahay ay uga anfiyeen waa qofkii marka hadda asagoo aan macnaha qaarkood hataa aan fahmi karin waxaa ku habboonayd waxyaaluhu arkay ilahay inuu u bandhigo laakiin sida hadda dadka ilaahay ku baraan dadka haddaad fiiriso waaadkooda weynu hataa aasaasay xadiid baatila oo muxadisiintu ay ka hadleen bu hataa kutubadiisa kusoo qorayo ay ku jidho ilaah dhulka marahayo kaba sito ma ilah baa idinku dhaarshay fiiriso ilahay usuuraysanhayaan oo kale meesha ilahay shu-uuntiisa ka dhigeen marka ilaahay marka wax la moodmoodi kara maayo waxaa jira xadiid xaafidka la yidhaahda haytami uu ku warinayay kitaabkiisa uu kusoo qaaday soada sanadaan ugu warminaya lakin rag kalaa weriye kolba dabaraani baan filahay an ahaninki wey sanadkiisana inuu xasan yahay uu ku sheegaya baa nebigaa wuxuu arkay nin inta salaad tukaday buu meel buu ku tukanhayo ilaah wuu ammaanaya duca nebi maxamed uusan ka maqlo asagu samaystay oo tilmaamaha ilaahay markaasuu muxuu leeyahy yaa man laa taraahu lcuyuunu walaa yasifuhu lwaasifuuna walaa tukhaaliduhu aldunuunu walaa tugayiruhu alxawaadid walaa yaksha dawaa'ira waa duca dheer ilaaha aan indhuhu arkayno ilahay sida makhluuq oo kale anna waas arkay laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar ilaahay araggu ma haleelo laakiin asagaa aragga haleela walaa yasifuhu lwaasifuuna ilaaha kuwa wax tilmaamaa aanay tilmaami karin o balfir walaa tukhaaliduhu dunuunu ilaaha maluhu uusan dheehayno ilaaha aan la mala awaali karin saasuu egyahay iyo xagguu marhaya iyo xagguu yahay iyo walaa tugayiruhu lxawaadid ilaaha dhacdooyinku aanay waxba ka bedelayno walaa yaksha dawaa'ira ilaaha balaayada wareegaysa aan ka cabsanayno waa duco dheer nabigu ninkii ducaysa markuu maqlay nin buu wuxuu yidhi bal ninkaa intuu hawsha dhamaynaya intaa ag joogtid halla u igu yeedho markuu xiis ka soo jeesta intaa nabiga markuu u yimid uu nabigu weydiiye wuxuu yihi qabiilkiisa su-aala min man markaasuu min bani camr ibnu sacsaa bala ree sacsaa la yidhaahdo sheegtay dahab baa nabigu siiya ninkii kabacdi nabigu ninkii waa la hadlay wuxuu yihi hal tadri lima wahabtu dahaba ama wahabtu laka dahaba dahabka waxaan kuu siiyey niyahu ma ogtahay u yii markaasuu wuxuu yihi liraximi alatii baynii wa baynaka waxaad ii siisay buu yihi qaraabanimada naga dhaxaysaad ii siisay bu bal nabigu siduu ugu jawaabay fiiriya nabiga elaftiisi wuxuu yihi ina liraximi xaqan walakin wahabtu dahaba lixusni hanaa'ika cala allah qaraabanimadu xaq bay leedahay laakiin dahabka waxaan u bixiyey ammaanta wanaagsan oo ilahay ad ammaantay hataa nabigu qalaabanimo ku wasi ma oran maogta bal alafta oo nabigu marka marayo dabhana qalaabanimo wasi qaraabadu sheegaya mid dhow maahana waa qabiil guud weeyo carabtaa kamid a marka nabigu ducadaas ninkaasuu ku sugay fiir maxaa ducadiisa kamid a inaan ilaahay cid tilmaami kadha marka ilaaha maxaaba dhimanba haddii ilaahay tilmaamtiisi siday ku sheegaanba ay tahay oo hadda aan ka sheekeynaynay maxaaba haray masaa la qarsoonba waa caadi laba lugood buu leeyaho laba gacmood buu leeyaho indhuu leeyahayoo muxuu ahaa caraduu marhayaayo hadday rabaan riwaayadaha baadilka mararka qaarka waa soo qa soo kaba wato wuxuu ku fadhiyaa bahalkiiyo hadda makhluuqii ba ilahi u ekaysiiya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam